sono aad iyo aad buu mahadsan yahay xilkaa mana aqbalin mana aqbalayo diyaar ruuma inaan xil dambe kasii qabto xukuumadda uu madaxweyneha kenya axmed axmed maxamed maxamuud silaayo waana uga mahadnaqay muddadii aan wada shaqeynayna aan xilka hayay waana ku mahadsan yahay arrintaasina arrin aan aqbalay ama aqbalay ama aan qabanaya maaha dadweyne waxay isweydiin karaan mudane wasiir xilalka wasiiro kala duwan iyo weliba shafal ballaaran oo madaxweyne soo saaray sababtu maxay tahay aad u aqbali laadahay ama keenaysa inaad ka cudur daarato wasaarada mahadsantahay shirwa runtii wafdi wasaaradda maaliyadda ka tirsan oo ilaa diisiga wasaaradda iyo afar agaasimo waxayd baanu runtii ugu maqnayn safar gobolada dalka madaxweynaha waanu sheegay waananu ka wada soconay safarka habeen ka hor inta hawshan ay dhacaysana waxaan u sheegay inaan safarkii laascaanood ka nimid burcaanu ku sugannahay waan ka timi doona sabtida haddii alla yidhaahdo magaalada ceerigaabo saasuu madaxweynuhu la socday runtii safarkayga kalgacal iyo wanaag baan isku ogeyn si lama filaana ayaa arrintan u dhacday marka runtii dee xilka qof waa laga qaadi karaa qof kale loo dhiibi karaa wax eeba maaha laakiin dareenka qofka iyo in la tixgeliyo yani qofka dareenkiisa in la tixgeliyo qofka rabitaankiisa in la tixgeliyo qofka iyo siduu wax runtii u arkayo markaan waxaan u arkaa runtii arrintaasi arrin madaxweynuhu dareenkayga iyo saaxiibtinimadayadii iyo waxaan isa soo marray midnaba aanu qiimeyn qadeeduna runtii ma aha wasaaradda iyo wasaaradda labada wasaarad waxba isuma yani ma kala duwana uma arkin wax farqa u dhexeeyo saas laasligeed xilka cusub ma qabanayo islaman ahaanta xilka wasaaradda maaliyaddeena si dhaqsaan runtii jeclahay inaan u wareejiyo madaxweynahan uga mahadnaqay wada shaqayntii wanaagsaneedii naga dhexaysay waxa qalloo samay ee qaldamayna waxaan filaya madaxweynuhu inuu ogaan doono haddii la yidhaha way mudane wasiir adiga iyo madaxweynaha waxaa laydinku tirin jiray laba nin oo asxaaba islamarkaana de muddo badan xisbiga kulmiya hadday noqoto iyo xukuumaddaba aada isugu dhow wasiirada aadka ugu dhow madaxweynaha lagugu tirinayay ilaa iyo imika intii soo baxday warqadan magacaabistu waa xidhiidho dambe madaxweynaha arrinkan maka samaysan runtii madaxweynaha iminkaba waan isku dhownahay waxaanse arkayaa inay wax hadda qarsooni inay runtii jiraan oo soo bixi doona ayaan qabaa inay jiraan anigase madaxweynuhu waana madaxweynahaygii walaaltinimadii iyo kalgacalkii naga dhexeeyna waa sidoodii waxaanan u hayaa kalgacal aada u weyn way horahankaaga inaad han leedahay islamarkaana aad wadanka hogaankiisa inaad qabato ayada horuusha islamarkaana muddo dheer aad kusoo jirtay hawsha iyada marka laga yimaado wasiirnimadan hadda muxuu mustaqbalkaaga siyaasadeed maxaad bulshadaada iyo taageerayaasheed u sheegaysa sidii buu hankaygu yahay iyo si ka sarreysa mowqifka aan qaatayna waxaan qabaa inuu wax tari doono hankii aan lahaa wax tari doonaan aaminsanahay hankayguna sidiisi ka wanaagsan weey